shirkan jaraa'idda uu maanta magaalada muqdisho ku qabtay guddoomiyaha midowda wakiilada duulimaadyada iyo dalxiiska soomaaliyeed ee sata injineer mursal maxamed cabdi ayaa waxa uu kaga hadlay caqabada uu sheegay inay la kulmayaan shirkadaha diyaaradaha iyo rakaabka isticmaala diyaaradaha ka baxaya garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho injineer mursal ayaa waxa uu tilmaamay in maalmihii lasoo dhaafay ay jireen lacago si gaara loogu soo rogay dadka isticmaalaya diyaaradaha taasi uu sheegay inay iminka ku wajahayaan caqabada xooggan waxa uu tilmaamay in arrintan ay ka midow ahaan ay aada u dhibtay islamarkaana ay sababtay inay xanibaad ku timaado duulimaadyadii ay ka samaynayeen gudaha soomaaliya
dowladda soomaaliya waxaa dhibaato nagu ah haddaan nahay bahda duulimaadka iyo wakiilada duulimaadka iyo dalxiiska soomaaliyeed ganacsato in ganacsato lagu dul nooleeyo waxaa kow ka ah qofka rakaabka ah markuu ka soo baxo meel shan iyo labaatan kilomitr u jirta airboortka oo uu lambar afar yimaado waxaa laga yaabaa afar doollar shan dollar inuu baabuur iyo siila ku yimaado waxaan laga yaabaa inuu inta lambar afar ka baxo oo airboortka galo in hadda lacag maalin walba kororta weli lama arag lacag nin ganacsato ah uu qaadayo toban dollar hadda kusii dhow oo ayada canshuurteedina la leeyahay ganacsato kale ha laga sii qaado weligeed wax la maqle maa dowladda canshuur qaada waxayna ka qaadaan ninka ganacsadaha ah annaga hayr waxaan maraynaa dowladdii dadkay noo gacmo qabatay lacagtooda inay toban dollar kusii dhowaato hal kilomitr ay tahay waqti lumis ay tahay caqabadahay rakaabka aan ku qabno waxaan kaloo ku qabnaa dowladdu meeshii la rabay inay wax fududayso maadaama aan canshuurtii dhiibayno waxaa la rabay in naloo fududeeyo dhinaca tigidhada ma dowladda soomaaliyed waxaan rabnaa inaan cabashadeenna maanta u kordhino on dhiraahno airbortka laftigiisaan dhib ku qabnaa oo waxaa ka mid a lacagta diyaaradahu dadka ka qaadaan rakaabka waa lagu dhiman yahay meesha ugu dhow oo jowhar ama meesha la yidhaahdo baraawe ama baydhabo ah boqol dollar iyo siddeetan dollar inta udhexaysa waaye dhinaca kale v o eda waxay xiriir la samaysay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada soomaaliya waxaana ay ka gaabsadeen inay tafaasiil ka bixiyaan arrimahan hase yeeshee waxay tilmaameen inay jiraan in wasaaraddu ay si gaara arrintan uga hadli doonto geesta kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa waxa uu maanta gaaray garoonka diyaaradaha xilli muddo saacadaha cakirnaan ee ka jirta halkaasi islamarkaana dad fara badan oo doonaya saaka in garoonka ay ka safraan ay caqabado la kulmeen hase yeeshee ra-iisul wasaaraha oo dadka u cudur daartay ayaa ugu dambeyn waxa uu sheegay in arrimahanay dib u soo laaban doonin cabdilcasiis barrow v o a muqdisho